In ka badan konton arday oo baratay Culuumta Luqadda Carabiga iyo Xifdinta Qur'aanka Kariimka islamarkaana ka aflaxday madarasada Jilul Amal ayaa munaasabad qalinjebin ah lagu qabtay magaalada Muqdisho. Munaasabada ayaa waxaa kasoo qayb galay maamulka madarasada, macalimiin, waalidiin, dhalinyaro iyo qeybaha kala duwan ee bulshada. Maamulka madarasada Jilul Amal Ustaad Mascuud Maxamuud Mire ayaa ka warbixiyay ujeedka loo qabtay munaasabada isagoo u mahad celiyay kasoo qaybgalayaasha munaasabada.
waa midda koowaad waxaan u mahad celinaa dhammaan culimmadii akhyaartii waalidiintii ardaydii mashaayiqdii iyo quraadii dhammaan cid kastoo halkan fadhiso magaceeda iyo masabkeeda meesha ku fadhisaa ugu mahad celinaynaa ajiibidda aana soo ajiibtan ilaahay subxaanahu watacaala ajirkiina ha ku weyneeyo kelimadda labaadna waxa ay tahay kelimaad badan oo aana jeclaysano xooga ammaana aa meesha laga yiri marka waxaan leenaha allahuma laa tuaakhidna bimaa yaquuluun waqfir lanaa maa laa yaclamuun يعني dadka wanaagga kale u jeedaan wixii noo qarsoonay sariiradeennana allahu rabbulcaalamiin og marka ilaah inuu noo dhaafo ayaa rajaynaya idinkana kulli niid wanaag idinka aheed Qaar ka mid ah marsaraftii kasoo qayb gashay munaasabada ayaa bogaadiyey.
waxa ilaahay ku darajeeyey waa kitaabka kan
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده رب لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد ما هذا نقرب كجدل ما ملك iyo macallimiinta agaasinka aadka u wacan markaska iyo iskudubaridkiisa u taagan rabbi subxaanahu wa tacaala ha barakeeyo dhabahaan ma sahlana ubadka iyo dhallinyarada iyo dadka waaweyn intaba qur-aanka in la baro carabkooda la saxo lagu tarbiyeeyo qur-aanka camal fudud maahan waa camal weyn waa camal mudan in looga mahad celiyo culummada iyo akhyaarta u taagan waxaan allah subxaanahu watacaala ugu mahad celinaynaa inuu nagu soo kulmiyey meel lagu weyneynayo kalaamkiisa iyo markaa dadka ahalka u ah anigoo markaa ku hadlaaya magaca waalidiinta waxaan waxaa noo furan keliya mahadcelin iyo tahniyadeyn inaan u tahniyadeyno oon aan u tahniyanayno markaa ardadii kitaabka ilaahay xifdiday inaan u tahniyadeyno dhahno hanii-an lakum xufaada kitaabillaah waxaan idinku tahniyadeynaynaa xifdinta aada xifdiseen kalaamu rabbi alcaalamiin ilaahayna waxaan rajaynaynaa inuu markaa idinkaga dhigo maalinkii qiyaamo qur-aankaas aad xifdiseen mid markaa idin shafeeca idinka iyo waalidiintiinba
waa dareemi karnaa ardada jiilul amal ay soo saareen runtii mashaacirteenna ayay dhaqaajiyeen allah barakeeyo Dufcadan waa dufcadii saddexaad ee ka aflaxda madarasada Jilul Amal ee magaalada Muqdisho. Tani markii la aasaasay